maamul goboleedka galmudug ayaa wada howlgalladii uu kula jiray ururka al-shabaab ururka ayaa xilliyadii dambe laga saaray deegaano badan oo ka tirsan maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug maamulka galmudug ayaa hadda wada howlgallo uu doonaya in ururka al-shabaab kaga saaro degmada ceelbuur ee gobolka galguduud wariyaha v o eda gaalkacyo cabdiwaaxid macalin saaq ayaa haddaba sida howlgalkan u socday waxa uu ka waraystay guddoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale bismillahi raxmaani raxiim waa dhowahay cabdi waaxid waa kaaga mahadinayaa maaragtay wicitaanka aad soo wacday v o a waxaana leeyahay v o a waa mahadsan tihiin arrinka ceelbuur markii aan kaaga hadlo adeer ceelbuur horta muddooyin badanay soo bartay marba maalinba heeray soo martay de maantay waxay taagan tahay ama dowladda soomaaliya iyo dadka deganaa yeelanaya ama ama ama koreeya yeelanaya taagan tahay wax dambe suukayna dhimano ma jiraan shaqadu waxaa weeye nin walba tiisa waa yaqaana bal howlgallada ku wajahan iyo dhaqdhaqaaqyada bal haddaad nala wadaagta gudoomiye howlgallo si buuxda looga soo shaqeeyey dowladda soomaaliya ay gacanta koobaad tahay dadka deegaankuna ay gacanta labaad yihiin ayaa ka dhacaya ceelbuur oo ka soconaya maalmaha lagu soo foolle haddii ilaahay idmo mana laysu fadhinayo mana laysu qarinayo haddii ilaahay idmo waxaa jirtay dhowaan si culays loo saaro maleeshiyada al-shabaab ee ku sugan deegaano qaybo ka mida gobolka galguduud in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ay xanibaad ku sameeyeen gaadiidkii ganacsiga ahaa ee tegi jira deegaanada ay gacanta ku hayaan arrintaa inkastoo hadda la qaaday maxaa ka dhashay culayskaas ee dhinaca ganacsiga maya arrintaas horta arrintaas markii horeba si aan macnaha si guud farsamo buuxda ahaynay u dhacday markii dambena waxaa weeye go-aana laga gaaray dadka maad lagu dhibaatayn karo waana dowladda soomaaliyaana go-aamisay haddana wax baro baleemahoo ka jira ma jiraan maalmahaas adkaysamihii waad soo moodeen haddana waxooda si si toosan ugu socdaan haddii alla idmana maaragtay cidna dambe maaragtay oo lagaga istaaji doona baadan ma jirto mar waliba ciidamadaala ka horeynaya haddii ila yidhaah tillaabada ciidamada hadda ee ku wajahan ceelbuur iyo deegaanada kale al-shabaab ay ku sugan yihiin oo aad isleedahay dhowaan waa la qaadi doonaa si loo xoreeyo deegaanada oo aad nala wadaagi karto ma jiraan aniga hal shay ayaan kula wadaagi karaa waxaan kula wadaagi karaa sida aad og tahay cabdi waaxid ama haddii aadan ogeyn aniga sarkaal ciidamada oo kuliyadaho waxaan ahay oo soo bartay habka dagaalada iyo awoodaha sida laysugu dheelistiro maaragtay iska soo horjeedo shabaab meesha wax u yaallaa ma jiraan ciidanka ku wajahan oo ama dowladda ah ama ciidanka deegaanka ah iyo saraakiisha ku wajahan waxay celin karaan ama sabab u hayaan maahan waxaan dhihi lahay iska urursada alaabtiina maaragtay meel kala arikayo dabatag iyo horta ceelbuur bayana isku waraysan
duulaankaas si dad qofka bulshada loo badbaadiyo ma jirtaa fariimo ku aadan dadka in deegaanada ay faarujiyaan si duulaanku uusan garaafa ama dhibaato u gaarsiin shacabka dadka shacabka waa iska warqabnaa diyaarna waxay u yihiin duulaankaas inay maaragtay kaalintooda ka galaan mar waliba insha allahu tacaala inta ka horeysana dee waa dad rayadahoo la haysto marka waxaan ku leeyayaa dadka rayadka wax wargelina oo u dhiman ma jiraan aqliyadayba iyagaaba wargashanba dee annaga maba nooga baahnaba
guddoomiye dhinaca kale waxaa jiray in weerar ka dhacay degmada maxaas in aad ka badbaaday goob aad ku sugnayd xilli habeena oo waabarkii ahayd maleeshiyada shabaab dagaalka waxay sheegeen in gudoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale uu ka mid ahaa mas-uuliyiintii ku dhimatay inkastoo alxamdulilah hadda aad nala hadlaysid bal arrintaa ka waran walahi adeer aadaa umahadsan tahay cabdiwaahid waa jiray weerarkaas oy maaragta soo qorsheeyeen ragna waa nooga dhintay inkastoo maaragtay sida iyagu igu rabeen iyo wax u dhow aysan ahayn anigana maaragtay waxba igama aysan dhimin waxna iima geysana waa wax ay jecel yihiin iyagu markaa keliyana maahan intaasoo maray waa waa waa dillo waa ka sarrasan ay lahaayeenoo maaragtay ay idaacada kasii daynayeen oo laga bilaabo labada kun iyo sagaalkii ilaa hadda anigoo guddoomiyaha waa dilay marka waa isdaba taagannahay wuxuu dila waa riyo duurkoodayna waa kaga noolo oo caawa maaragtay weli a c o e da cabdilaahi macalin isaga oo kala hadlaya isagoo weli dagaaladii dhinac uga jira oo cadowga maaragtay inuu soo afjara diyaar u ah maxaa kugu gaaray weerarkaas wax yaroo duga wax yaroo duga waa adiga adiga meesha moogtahay xeel ninka galaaqo yaalaa ka baxaa la yidhi moogtahay
kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada ceelbuur ee gobolka galguduud nuur xasan guutaale oo u warramayay wariyaha v o wda galkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq